Maanta buugga aan idiin soo xulnay waa buugga From a Crooked Trip ama Feer Qallocda ee uu qoray qoraaga Soomaaliyeed ee caanka ah Nuruddin Faarax. Dhegeysi wanaagsan.
bismillaah waa maalin kale iyo barnaamijkeenii waxaa ila jooga dr cadnaan oo aan ka fal- falanqeyn doono ama gurfayn doono buuggan lagu magacaabo from cricket rep ama feertii qalocneed ee uu qoray cadnaanow dee ninka qoray iyo buuggaba wuxuu ku saabsan yahay Waad mahadsan tahay saaxiib. Horta buugga kan waa buug la qoray konton sano ka hor, koob iyo konton sano ka hor. Waa buuggii curad ee qoraaga Soomaaliyeed Nuruddin Faarax. Nuruddin Faarax waxaan filayaa dadku way wada yaqaanaan Nuruddin Faarax waa national treasure weeye waxa weeye waa hanti qaran. Een, Qoraagani marka uu buuggan qoray waxaan filayaa Hindiya ayuu joogay. Een, Waxaan filayaa inuu arday ahaa. Een, Ma hubo laakiin. Marka buugga kan waa shakafaneed mala'awaala oo gaaban oo uu sh- sh- waxyaabo fara badan baa horta ay buuggan caliga waxaa la qoray kun sagaal boqol iyo soddobaatanka ayaa daabacay badalan aniga iyo haye hay hay taa abaanka waa ku rumaysanayna
Haye.
waxaad xasuusnaataa yani buuggan waxaa la daabacay intaan af soomaaliga la qorin ka hor marka ingiliis buu ku qoray buugga markaa ingiriisba ku qoran yahay waa in yar kabacdi markuu siyaad bare dalka yimid dalku eh, toban sano unbaa xornimada la haysta berga yani waa waa hore la qoray duruufaha la qoray markaa ku qiimee markaa qoraagu laakiin koob koob iyo kontonkaa sano ka hor sheekada hadda hayer sheekeeyo calow Ma- sheekadu magaca?
waxay tahay intaan Ha, sheekada gelin magaca sheekada horta magaca waxaa la yidhahdaa from a crooked rib oo uu Mm.
qoraagu yacni ka keensaday yacni feer qalloocda feer qalloocda markaa waa taqaanaa waxaa jira in dadku aaminsan yihiin in, in dumarka laga abuuray feer qalloocda markaa qofkii raba inuu toosiyo ay jabayso marka sheekadaas wuu ka sheekanaya marka nuuraddiin faarax wuxuu caan ku yahay inuu ku hadlo afka dadka maatida ah dadka birmageydada ah dadka ay bulshadu dayacdo haweenka ciyaalka dadka masaakiinta ah sheekada tan qoraagu wuxuu kuga shekaynayaa qisada ceebla gabadh laydhaa ceebla waa gabadh kun la ko Waa magac. magacyadaan ugu jeclahay waa de waa soomaalida magacyadoodii hore moogta waxa weeyaan in- inkastoo imka caloosha loogu yeedho calow moogta horta Marka calo- markii meelaa caloolayda- leeyid sooma ha, caloolayda war Ay, ceebla isii baa laydhaa Haye, anyways aan usoo haye, haye.
Yacni marka ceebla waa gabadh gashaantiya oo moogtahay ku nool waana cadnaanow magacyada naga dhumeyd ogow aad iyo aad aad iyo aad waxay ku nooshahay markaa degaanka soomaaliyeed ee etoobiya ee Mhm.
gumaystuhu siiyey Mhm.
ee iminkana dee ka mida dalka etoobiya halkaas degaan ku yaala ayay Mhm.
ku dhalatay ku barbaartay waa reer miyi waa reer guuraa weligeed Mhm.
magaalo wategin qisada iyo sheekadu waxay ku beegan tahay een, in yar ka hor madax banaanidii soomaaliya lixdankii marka ceebla eh, oday awogeeda baa raba inuu dee nin uu iskaga daro oo ninkiibaa lacag uu ka soo qaatay oo nin iska Mhm.
da'a oo moogta iska habaca oo ayna rabin buu ahaa tan Mhm.
gabadhii marka arrinkii maqashay ee la- abti awogeeda duciye habaar mid qaalada uu ku yiri bay ka soo carartay meeshii eh, Mhm.
lacagtay dee waxay waxay timid magaalada magaalatii ugu dhoweyd xilligaa magaalo waxay ugu dhoweyd meeshan ay sheekadu ka dhacayso beled weyne marka Mhm.
beled weyne ay imanaysaa beled weynena Mhm.
waxay ku og tahay nin inay maadeera yihiin inuu joogo Ee, ninkiibay soo raadsanaysaa ninkiibay helaysaa ninkiibaa Mhm.
deetana ay muddo wada joogayaan haddana ninkiibaa isna nin kale oo dilaala gabadhii ku kuu dhiso lacagin kaga qaato doonaya ninka dalaalka oo gabadha u dhiso haddana sheekadii bay helaysaa wiil bay Mhm.
israacayaan gabadhu marka intaa badan buuggu waxay ka sheekeynaysaa inay magaalada ku cusub tahay ma taqaan waxaan baastada xataa ma garanayso yani waxaasoo dhan buu aad qoraaga u dhex gelaya deetana wiil reexa mara oo mugta beledweyne joogay baa gabadhii leh de haddaynu isla baxsano oo muqdisho tegna ka waran muqdishuu Mhm.
geysanaya aduu sheekadayaana dadkaan akhrin ka ka- ka dhooqaynina sheekadu Mhm.
waxa weeyaan sida gabadhaasi masaakiinta ah ee dhaqanka reer magaalka waxba ka garanayn ay raggu u adeegsanayaan ee kolba nin walba inuu dan ka danaysto oo uu dantiisa ka danaysto advantage uga qaadanayo aad iyo aad Een, sheekada dhan intaasi ku meereysanaysa horta marka waa calool xanuun
aad iyo aad Yacni mar- aad iyo aad so waa emotional qofkii akhriya sheekada waa waa she- waa waa dhici karta waa wax dhacay oo gabdhaha soomaalida in badan ku dhacay aad iyo inkastoo aad sheekadu malawaal ha haatee laakiin waa wax dadka nolosheena maanta aan aragno waxaa gabdhaha soomaaliyeed ay lula kacay aad iyo aad aad iyo aad runta moogtahay laakiin shayga qureen qoraaga aad iyo aadka ugu soo moogtahay dhiiranaanta u leeyahayna waxay tahay inuu koob iyo konton sannadood uu si dhiiranaani ku jirto oo farshaxanimo leh uu arrintaasi uga hadlayay soo maaha
maxaa ku soo jiitay oo tacadiyada gabdhaha loo jeesto oo sheekada ku qoran
horta aad iyo aad bay u badan yihiin moogtahay in inay soomaalidu qaabka moogtahay dad soomaalidii hore ama soomaalidii reer guraaga ahayd iyo qaar badan oo reer magaalka ahiba ay ula dhaqmi jireen haweenka iyo qaabka ay haweenku iyo meesha ay bulshada kaga jireen xiliyadaasi hore ayuu aad iyo aad qoraagu soo taabanaya laakiin sidoo kale qoraagu waxa uu taabanayaa moogtahay dhacdada waxyaabaha foosha xun leh dhaqanka foosha xun leh ee soomaalidu waagi hore aadka iyo aadka u samayn jirtay moogtahay gudniinka fircooniga ah ayuu qoraagu sidoo kale arrintan kaga hadlaya oo isaga oo adeegsanaya moogtahay karakterkiisan ceeblah uu arrintaasi kusoo hadal qaadaya uu kaga shekeynaya moogtahay dhibaatooyinka ay uu leeyahay gudniinkaasi
ma sheegay meesha nooga yimid magacan iyo
horta dee boogu taariikh maaha oo waa iska sheekofanaad markaa wuxuu ku tusaya ceebla oo oo mar fadhida oo mar isweydiinaysa waxan marka tusaale ahaan hadan buu kaga akhriyo waxay leedahay oh my god what a painful thing it was yani waxaan xanuun badnaaya markay xasuusato siduu ahaa ma garanaysa marka hadda baaragraafka kabacdi wuu sii wadayaa siday moogtahay sakiinta loogu jaray qabtay intii ay muddadii ay la xanuunsana iyada xasuusanaysa waxaasoo dhan laakiin sidoo kale yani waa shay ay koob iyo konton sano soomaalida inaad ka hadasho waxaasi ceeb weyn bay ahayd moogtahay laisma weydiin jirin gabdhaha waa la gudaa waa la gudaa moogtahay waa dhaqanka fircooniga su-aal kama taagnayn ma garatay duruufihii iyo waktigii inkuwaa isbedeleen hadda inkastoo dadaal fara badan jiro laakiin weli waxaan malaynaa in shaqo badan iyo howl badan ay u baahan tahay in sidii loo ciribtiri lahaa coqdadaas iyo dhibaatadaas faraha badan ee gabdhaha loo geystay horta niyo anu shay yar baa iska jiro wuxuu yahay shay markaad dabartirayso dabargoynayso dee si degdega oo ma samayn kartid waad garatay gaar ahaan markuu yahay waad waad maqasho shakadii berigii dhaweyd ee dhacday ka dhacday koonfurta soomaaliya ma og tahay gabadhii yareed ee geeriyootay kabacdi markii la guday kabacdi dhiigbax daraaddii aad iyo aad ha waxaan dad badan oo waxaa jira u haysta waxaan inuu dhaqan yahay qaarkoodna dee malaha aaminsan yihiinba xataa inuu diin yahay oo ma og tahay koley mar walba aada ugu dhiiran doona waa iska jira laakiin waxaan filayaa waayadan dambe bulshooyinkeenu aad iyo aad bay arrinkaasi ugu miyir qabaan annagoo cadnaanoo buug ku laaban doono laakiin laba eray aan ka yiraahdo magaca uu wato waxaa ka muuqata xaasidnimo fircown waa nin wuxuu ahaa dee nin ducaysan ma ahayn haddii la yiri haddii la yiri fircowni waa naxariis la-aan horta meeshaas ka muuqato waa kow midda labaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dagaalkan ay ku jiraan culummadii oy gabdhihii iyo culummadiiba maanta taagan yihiin idaacadihii ay leeyihiin waa wax xaaraan ahe hala joojiyo waxaan diintu meelna kama soo gasho siday caddeeyeen marka waxaan rajaynayaa annagana codkeena waa ku dari doonaa in in lala dagaalamo geedkaas nuurudiin faarax buuggiisa muxuu kusoo gabagabeeyey aybla maxay aybla ku dambeysay horta horta calo buugu buugu aad buu gaabnaayo anoo shaha cabaya baan akhriyey ma ogta deetana markaan marayay boqol iyo lixdan iyo xoogay baa shakadii marquna dhag iga tiri dhag uba naxayba meel macaan marayso sidayahay magaranaysaa meel macaan waxaa kala qofku marka uu qoraal ku cusub yahay isma yani kuma dhiirado inuu buug weyn qoro waad garatay so waxaad ciyaaraysaa game ah inaad moogtahay riskiga iska ilaaliso ood moogtahay in yaroo macaan oo qofku akhrin karo ka dhaqaaq ku dhufo ka dhaqaaqa marka waxaad dareemaysaa buugga laakiin hadan sheegada dadaad nuurudiin faarax taqaano nuurudiin faarax caan ku yahay moogtahay had iyo jeer buugtiis inuu afka haweenka haddaad shacan mustaqbalkan waxaan ka hadli doonaa silsiladda ku xigtatan ee uu kaga hadlayo dictatorshipka mogta keditalsnimada africa gaar ahaantii soomaaliya waad ogtahay nuurudiin faarax wuxuu ahaa nin ay mogtahay xukuumadihikacaanku ayna aad u jeclayn haddaan si u dhigno ma garatay silsiladiisa themes in Afri of african dictatorship taasina markaan ka hadli doono laakiin hada iyo jeeraa leh hada iyo jeeraa muddo farax wuxuu isku dayaa markuu buug qorayo maaha nin ku hadla magac rag inta badan waa taqaanaa soomaalida meel awaalkooga iyo noloshoodaba runtaa fiican ragga hadla waad gaartay aad iyo aad ragga oo isku mid maahee rag rag gaara unba had iyo jeer hadla ya aad iyo aad aad iyo aad anigoo hadda ku dhex darsanay meeshan waxaan naga raali ahaada ninka odagaantuu meesha dhegeysta buuggiisa akrinaya dhaliilaha dhaqanka soomaaliga mar un baan gorfeyn doonaa tacdiyada dhaqanka soomaaliga u geystay ama ragga soomaaliyeed bay u geysteen gabdhaha oo ah maaragtay wax maaragtay nuurdiinba aad buu u sharxan ayaan filaya
nuurdiin laftiisu dee moogta saan ku celinay maanta oo dhan aad mawadiicdaas mawadiicda aadka uga helay inuu ka hadla hadiyo jeeraale buugtiisana waa waa moogtahay shay ku soo noqnoqda inta badan laakiin buug kale adinoo buug baad inoo haysa cali soo maha aad iyo aad buuggan waxaa la yidhaahdaa buuggan magaciisa waa buug aad iyo aad u weyn nin yaroo dhallinyaraa qoray waxaan rajaynayaa inaan isbuuc ama isbuucyada soo socda aan aan maaragtay markaan soo akhrino asaga naftirkiisa hadday noo suurta gashaba inaan su-aalo ka weydiin marka buugga waxaa la yidhahdaa dhaliilaha dhaqanka soomaaliga uu leeyahay aad iyo aad aad iyo aad waxaan bilaabay shalay dar maalin loo maalin ka hor ayaan bilaabay aad baan u jeclaystay asaga naftirkiisa waan waan waxaan u diray fariin oo iga soo jawaabay marka waxaan rajaynayaa inaan asagana aan la hadli doono laakiin buuggu buuggu wuxuu xambaarsan yahay macluumaad aad u fara badan marka waa la doodi doonaa waxaan noqon doonaa dad ama aad iyo aad uga faa'iidaystaan noqon doonaa buugga oo dhaliilaha jira sida loo xalin lahaa adnaa waa mahadsan tahay buuggaas aad noo sharaxdana aad iyo aad u mahadsan tahay intaas ayaan kusoo koobaynaa programkeeni yaraha maanta asalaamu calaykum